نور أضاء بصيرتي فضاءني لما تذكرت الحبيب محمدا وكأنما سطعت شموس في asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacad idinku soo gaarayo waxaan habad idinka leenahay ramadaanan mubaarak ku soo dhowaada darsiga shanaad ee kitaabka kayfa caamalhum sala allahu calayhi wasalam waxaana soo jeedinaya sheekh cali cabdulaahi sheekh cali katiin wuxuuna darsigan sheekha ka bilaabayaa hudayashada nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo inuu yahay qofka uga cabsida badan allah شرفت به الدنيا وكان مكملا شرفت به الدنيا وكان مكملا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبع أثره إلى يوم الدين وبعد وحسوان دروستي كتاب كأني كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم علاقاتك مسلسل كاها ودرسيني شنات oo nooga bilaabanaya wa qudwatun fi lkhashyati waalkhawfi min allah waxaan soo haynay dhinacyada looga daysanayo nebiga sala allahu calayhi wasalam wax badan oo ka mid ayaan soo tirina iyaga ayaan tirinayn wa qudwatu nebigu salallahu calayhi wasalam dayasho weeyaan filkhashyati cabsida dhexdeeda ayuu dayasho ummadda u yahay iyo walkhawfi cabsi min allah allah laga cabsado jala jalaaluh dadka midka ugu cabsida badan allah ayuu ahaa nabigu sala allahu calayhi wasalam can mudarif can abiihi radia allaahu canhu qaala mudarif baa wuxuu yidhi ra-aytu rasuula allahi rasuulka ilaahay baan arkay sala allahu calayhi wasalama yusallii xaaluu tukanayo wa fii sadrihi xabadkiisana waxaa ahaaday asiisun dhawaaq iyo shanqar baa ka yeelaysay oo ka asiisi raxaa shiidmareenka dhawaaqiisoo kale ah min albukaa'i liajli bukaa oohinta darteed yacni waxaa ka soo xabadka nabiga sala allahu calayi wasalam dhawaaq baa ka yeerayo dhawaaqaasi wuxuu la yeerayaa waa cabsida allah subxaanahu wa tacaala uu ka cabsanayo xadiidka abu daawuud baa soo saaray wa saxaxahu alcalaamatu alalbaaniy wa can ibni cabaasin radia allaahu canhumaa qaala ibnu cabaas baa wuxuu yidhi qaala abubakrin radia allaahu canhu abubakar baa wuxuu yidhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow qad shibta waad cirowday allana ciraa ku qaaday sidaa buu yidhi faqaala nabigu wuxuu yidhi shayabatnii huudun waalwaaqicatu waalmursalaatu cama yatasaa'aluun waida shamsu kuwirad suuradahaas ayaa ay cireeyey huud suuratu lwaaqica suuratu lmursalaat cama yatasaa'aluun ida shamsu kuwirad suuradahaas ayaa ciradan iga soo saaray yacnii suuradahaasi waxyaalaha ay ka waramayaan ee qiyaamaha iyo qabriga iyo xaaladuhu say noqonayaan yahuud oo ilaahay subxaanahu watacaala ummado badan oo la halaagay uga sheekeeyey arrimahaasoo dhan baa ku jira marka suuradahaasi waxa ay ka waramayaan ayaa ciradan ad arkayso iga soo saaray wey marka khawfan min allaahi jala jalaaluh wa qudwatu nabigu dayasho weeyaan fi suhdi saahidida dhexeeda ayuu dayasho ummadda ugu yahay fi dunyaa adduunyada dhexeeda lagu saahido iyo watanasuhi in laiska dhowro laiska saafigareeyo can makaasibiha meelaha adduunyada laga kasbanayo qofku inuu adduunyada aysan agtiisa qaymo lalahayn oo uu la mid yahay qof musaafir ahoo kale ama qof wadda jaraya adduunyada ma kasabkeedana aad uu isaga fiiriyo meesha wax ka soo gelayaan iyo meeshuu wax ku bixinaya labadaba uu iska dhowro taas ayaa ruux kastoo muslima laga doonaya waxaa nooga daysanayaa nebiga sala allahu calayhi wasalam oo qofku adduunyada aysan wax qayma agtiisa aysan lalahayn dakhala calayhi nebiga waxaa u soo galay cumarun radiallaahu canhu walxal huwa nebiga calaa xasiirin gogol uu ku jiifo maa baynahu wa baynahu shay gogashaas iyo asaga wax u dhexeeyana mala gogol qalli ah salli qalli ah oo wax go-ama wax bustaahoo ka xiga uusan jirin wa taxta ra'sihi nabiga madaxiisa hoostiisana waxaa ahaatay wisaadatun barkin barkintaasoo min aadamin maqaar ka samaysan ee min jildin maqaar laga sameeyey xashwuhaa barkinta waxaa lagu cubana liifun uu yahay liif barkintana waxaa lagu cubay geedka liifka la yidhaahdo waxyaalaha qashinkiisaa laga soo aruurshay baa lagu cubay wa cinda ra'si nabiga madaxiisa agtiisana waxa ahaaday uhubun ba ahaatay jamacu ihaab waa maqaarka aan la magdaynin wey maqaar aan la magdaynin baa ahaaday uhubtaasoo mucallaqatun la xiray wey maqaaro marka waxaa meel ugu xiray ayaa nabiga agtiisana ahaaday wey qaala cumar wuxuu yidhi fara'aytu waan arkay athara alxasiiri gogasha ama salliga raadkiisa fii jambihi nabiga dhinaciisa uu raad ku sameeyey ilaa salli xoogaa yaraa geed adag markaa ah waxna aysan kaaxin haddaa ku seexato kugu sawirmayaawe marka nabiga salalla aley wasalam jirkiisii qiimaha badnaabuu ku sawirmay fa bakaytu waa booye buu yidhi marka arrintaa ark faqaalna wuxuu yidhi maa yubkiika oo cumarow maxaa kaa booyinaya faqultu waxaan yaa rasuula allah rasuulka ilaahayu inna kisraa wa qaysara boqorka kisre la yidhahdo boqorka qaysar fii maa humaa fiihi waxa ay ku sugan yihiin bay ku sugan yihiin oo waxaweye dunyada raaxadeeda ah iyo xoogaa berberyar ay haystaan bay ku sugan yihiin wa anta adagana rasuulullaahi rasuulka ilaahay baa taw xaalkaagu waa sidan maanta marka arrintaasa iga booyinaysa nimanka shayaadiinta gaalada ah adduunyada isaga raaxraaxaysanayo sidaa ku sugan adnaa xaaladan ku sugan tahay faqaalna wuxuu amaa tardaa miyadan raalli ka ahin oo ku qanacaynin an takuuna lahum addunyaa gaaladaas inay adduunyada iska yeeshaan walana alaakhirata anagana aakhira aan yeelan oo ayaguna aakhira ays waxba heliyen naar ay leeyihiin taa miyaysa ku qancinaynin wey adduunya maxay qiimo ah leedaha waxay la mid tahay qof macnaa waxa weeye geed qof musaafir ah oo geed hargelay ama harsaday oo rabo inuu galabta ka caraabo qof sidaasoo kaleoo musaafir ee adduunyada weeyaan qofka adduunyo jooga adduunya waa mataacu lquruur meel wax gaaraya ma ah waa berberyara cawsgeeriyaad ah qofku inuu adduunyada u dhaafsado aakhirada oo wixii aakhiro anfici lahaa uu adduunyo darteed uga mashquulo taasi waa khasaara laa bacdaha khasaara wa fil waqti waqtiga dhexdiisa alladii waqtigaasoo kaana uu ahaa nabigu salalla aleyhi wasalama yaxuhu mid booriya asxaabahu saxaabadiisa cala zuhdi in laga saahido fi dunyaa adduunyada dhexdeed lagu saahido iyo watacaluqi in lagu xiraado bilaakhirati aakhire lagu xiraado kaana rasuulka ilaahi wuxuu ahaa yaxuju mid xajinaya calaa raxlin gaadiid dushii rathin ee baadiyooday macnaa waxa calaa raxlin heeri rathin baadiyowday heeri baadiyowday oo baaba'day buu nabigu salalla aleyhi wasalam ayuu ku xajinayaa oo gaadiidka uu saaran yaha heeridaas ay u saaran tahay iyo wa qatiifatin bahal marka waxa weeyaan sajaayad ah oo laa takaadu aan sigaynin tusaawi inay u dhigmayso arbacata daraahim afar dirhamu yacni nabigu salalla alay slam adduunyada berbirkeeda iyo qurquruxdeeda iyo qalbigiisa ma aysan gelaynin mana wax dana kama lahayn wey marka sidaasaa la doonayaa qofka inuusan adduunyada aysan qayma la lahayn qofku haddii adduunyada qayma la yeelato oy la weynaato waa meesha ugu daran ee qofka dembiga gelinaysa xubu dunyaa ra'su kulli khadii'a adduunya jacaylku waa gef kastooo la gelayo midka ugu madaxda ah wey qofka adduunyadaas agta qaymo aysan la lahayn yacnii adduunyo darteed aakhiradiisi u baabi'in maayo dunuub iyo macaasi iyo kufriyaad iyo balaayo ma gelayo dad badan waxay diinta uga tegayaan oo ay gaalnimada u dooranayaan oo akhlaaq xumada u dooranayaan oo macasida u dooranayaan oo waxaasoo dhan ay u samaynayaan xoogaa yaroo adduunyaa bal inay helaan nabigu salla aley wasalam wuxuu ka sheekeeyey qof baa waagu u baryaya isagoo muslima markaasuu galabtii gaaraya isagoo gaaloobay ama galabtuba isagoo muslim uu gaaraya waagi wuxuu baryaa isagoo gaaloobay maxaa dhacay yabiicu diinahu bicaradin min addunya adduunyadiis diintiisoo dhan wuxuu siisanayaa xoogaa yar oo birbirahoo adduunyo ah oo cawsgeeriyaad ah shilimaad yar oon qaymo lahayn wax yaroo sandareerta ah ayuu ku bedelanayaa waa khasaara marka wa qudwatu nabigu dayasho weeye fi thabaati sugnaashaha diinta lagu sugnaado maca alyaqiini ayadoo la hubo weliba bawacdilaahi alla ballanqaadkiisa inuu sugnaado tasaczucusan ku dhicin oo waxyaalaha imaanaya ee culaysyada ah iyo kurbooyinka faraha badan iyo ciriiriga faraha badan aysan saamayn ku yeelan halkiisa iska taagnaado stasaczucin rawa albukhaariyu imaam albukhaari wuxuu wariyey wa muslimun can abi isxaaq can ilbaraa radia allaahu canhu qaala baraa baa wuxuu yidhi qaala lahu rajulun can ilbaraa qaala wuxuu yidhi lahu libaraa baraa baa wuxuu ku yidhi rajulun ninbaa wuxuu ku yidhi yaa abaa camaara wallaytum waad cararteen yowma xunayn maalinkii xunayn waad cararteen buu maxaa idinku dhacay qur-aankaa idinka sheekeeyey inaad maalinkaa xunayn aad cararteen oo dagaalkii aad ka cabsateen iyo gaaladii qaala wixii laa maya ma annan wada caranin wallaahi baan ku dhaartay maa walla nebiyu nebigu ma jeesanin sala allahu calayhi wasalama walaakin wallaa waxaa caaray surcaanu nnaasi dadka kuwoodii degdegayay ee awaa'iluhum kii ugu horreeyay wey falaqiyahum waxaa la kulmay hawaasinu binnabli gamuunno ayay kula kulmeen oo meelo godada inta u galeen bay gamuun kusoo gamayeenoo markay ku kadiyeen wey dadka markii ugu horreeya marka horeba dagaalka u hormaray kuwa unba xoogaa soo jabay ee wax kaloo meesha carar weyni ma jirin wey wannabiyu sala allaahu calayhi wasalam nabiga ilaahayna calaa baqlatihi baqashiisii dusheeda ayuu saaraa albaydaa ee caddayd wey wa abuu sufyaan ibnulxaarid abuu sufyaan ibnu xaaridna aakhidun wuxuu hayay bilijaamihaa hoggaankeeda ayuu hayay wannabiyu sala allahu calayhi wasalama yaquulu wuxuu dhahayay ana nabiyu laa kid ana bnu cabdilmudalib anu nebi baan ahay beenna ma aha ina cabdilmudalibna waan ahay waa lay garanayaa sidaa buu dhahayay nebigu sal alla aleyh wasalam abuu sufyaan ibnuulxaarid mise ibnu xarbi inuu sidaa yahay baan u malaynaya waqudwatun fi sabri cala annaasi waalcafwi can lmusii waqudwatu nebigu dayasho ayuu ahaa fi sabri dulqaadka cala annaasi dadka loo dulqaato iyo waalcafwi in la iska cafiyo can ilmusii'i qofka xumaanta samaynaya waqad jaa wasfuhu nabiga tilmaantiisu waa yimid fi towraati lagu tilmaamay laysa bifadin mid ad adag ma ahan walaa qaliidin mid qalbiga kanna ma ahan walaa sakhaabin bilaswaaq mid suuqyada ku qaylshana ma ahan walaa yadfacu sayi'ata sayi'ada kuma difaaco kuma riixo bisayi'ati xumaan kale walaakin yacfu waa cafinayaa wayasfaxu waa dhaafayaa oo xadiidkii cabdulaahi bni camar ibni caas u wariyey imaamulbukhaari uu soo saaray towraad sidaasaa tilmaanta nebigu sal alla alay waslam ahayd waqudwatu nabigu dayasho weeye fii kadrati alistiqfaari waatawba dembidhaaf dalabka ilaahay dembidhaaf laga dalbayo in la badiyo iyo noqoshada ilaahay loo soo noqonayo oo loo toobadkeenayo can abi hurayrata radia allaahu canhu ana rasuula llahi sal alla aleyhi wasalama qaala rasuulka ilaahi wuxuu yihi wallaah allah ayaan ku dhaartay innii aniga la astakfirullah allah ayaan dembidhaaf weydiisanayaa wa atuubu ilayhi waana u soo noqonayaa filyowmi maalinka dhexdiisa akara wax ka badan min sabciina mara toddobaatan goor wax ka badan ayaan ilaahay dembidhaaf weydiisanaya una soo laabanaya u toobadkeenaya marka rasuul rabbialcaalamiin sayid alwaliina waalaakhiriin oo dunuub hore iyo mid dambaba ilaahay subxaanahu watacaala uu dhaafo ka ilaaliyey ayaa sidaa xaalkiis u ahaa marka annagu marka khadi aanu badan yahay oo xaaladeennu iska adag tahay maxaa la doonayaa marka inaan badinno istikfaarta iyo toobadkeenka wey toobadkeenka ilaahay loo soo noqonayo istikfaarta aan badinno kuna dayana nebi muxamed sala allahu calayhi waaalih wasalam xadiidka bukhaari baa soo saaray wa huwa nabiga qudwatun dayasho ayuu ummadda u yahay filcibaadati xagga cibaadada siduu cibaado badnaa nebigu sal alla alay waslam looga daysado can caishata radia allaahu canha ana nabiy allaahi nabiga ilaahi sal alla aleyhi wasalama kaana wuxuu ahaa yaquumu mid istaaga min alleyli habeenka xaggii xataa tatafadara ilaa ay dildillaacdo ee xataa tatashaqaqa qadamaa ilaa labadiisa gamodood ay ka dillaacaan ayuu istaag dheer ayuu taagnaanayaa istaaggaasoo keenaya in gamadihiisa ay dillaacaan yuu yahay qofka annaga nagamid oo xaaladaa samaynaya yaa faqaalad caaisha waxay tidhi lima tasnacu haada kan maxaad u samaynaysaa yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow walxaal qad qafara allaahu laka allah kuu dhaafay maa taqadama wixii hormaro min dembika dembigaaga ah iyo wamaakii ta'ahara dib maray qaala markaasaa nabiga ilaahi wuxuu yidhi sal alla aleyhi wasalam afalaa uxibu miyaanan jeclayn an akuuna inaan ahaada cabdan addoon addoonkaasoo shakuuran shukrin badan ile nicmo weyn baa ilaahay subxaanahu watacala nabiga ku galladaystay haddii marka nicmada lagu siiyana iska seexata ma ahan waa inaad nicmadii ka shukrisaawe oo salaada nabigu salalla aleyhi wasalam uu taagan yahay habeenkii ilaa gomadihiisu ay ka dillaacaan qiyaamka dhirirka badan iyo qiraa'ada dherka la akhrinayo wuxuu u samaynayaa waa adaa'an waxa weeyaan lixaqi alcubuudiyati wa shukran lah subxaanahu watacala allah buu ku shukrinayaa nicmadaa u siiyey marka ficil buu u bedelay shukrigii ficil buu ka dhigay nabigu sal alla aleyhi wasalam wacan cubayd bni cumayr radia allaahu canhu annahu cubayd qaal licaayishata wuxuu ku yidhi radia allaahu canha akhbirnaa nooga akhbiriina nooga waran gabar yahay hooyadeen ah biacjabi shayin shay midkii la yaabka badnaa oo ra-aytihi aad ku aragtay ka aragtay min rasuulilah rasuulka ilaahi sal alla aleyhi wasalam waxaa kuula yaab badnaa rasuulka ilaahi aad ka aragtay noo sheeg baan ku nidhi caaisha qaalad waxay tidhi qaala wuxuu yidhi cubayd ibnu cumeyr baa dhahaya fa sakatad way aamustay uma markaa kadib qaalad waxay tidhi lamaa kaana markuu sugnaaday leylatun habeen oo min allayaali habeenada ka mida habeen habeenada ka mida markii la gaaray qaal nabi wuxuu yaa caaishatu caaishay dariinii iga tag atacabadu leylata aan cawada u cibaadaysto lirabbi rabbigay cawada waxaan doonayaa inay cibaadaad badan la imaadee balcawada howlihii kale ayaan u kaadino oo balcawada ii kaadi qultu waxaan idhi wallaah alla ayaan ku dhaartay innii aniga la uxibu waxaan jeclahay qurbaka dhawaanshahaaga inaad ii soo dhawaato aad baanu jeclahay wa uxibu waxaan kaloo jeclahay maa saraka wax kastoo ku farax geliyo wax kastoo ku farax geliyana waan jeclahay oo haddaad iska cibaadaysato aad ugu faraxsan tahay iyadana waan jeclahay qaalad waxay tidhi caaisha faqaama rasuulka ilaahi waa istaagay fatadahara waa dahaaro qaatay uma qaama waa istaagay yusalli xaalu tukanayo qaalad waxay tidhi falam yazal kama suulin yabkii inuu booyayo xataa balla ilaa uu qooyay xijrahu dhabtiisa wey qaalad waxay tidhi uma bakaa waa booyey falam yazal kama suulin yabkii inuu boonayo xataa balla lixiyatahu ilaa gorkiisii uu qooyey qaalad waxay tidhi suma bakaa waa booyey falam yazal kama suulin yabkii inuu boonayo xataa balla al-arda ilaa dhulka uu soo gaaray oohintii ilmihiisa ka baxday oo oohintii indhihiisa ka soo baxday oo ilmadiisii ilaa dhulkii ay qoysay fa jaa-a bilaal baa yimid yu-adinuhu xaaluu ogeysiinayo bisalaati salaadii waqtigeeda in la gaaray falamaa ra'aahu markuu arkay yabkii inuu booyay qaala wuxuu yaa rasuula allah lima tabkii maxaad u booyeysaa waqad qafara allaahu laka allah wuu kuu dhaafay maa taqadama wixii hormaraya wamaa ta'ahara wixii dhib maraba qaala wuxuuyi afalaa akuunu miyaan ahaanaynin cabdan shakuuraa haddii nicmadaas weyn ilaahay uu galladaystay addoon shukrinaya miyana noqonaynin laqad nasalad calaya dushayda waxaa ku soo degtay alleylata cawada aayatun baa ku soo degtay weylun waadi naareedna liman qof buu u sugnaaday qara ahaa aayaddaas akhriyo walam yatafakar fiiha aan ku fakarinoo macaanideeda si fiican u dhuuxin aayadaha marka sidaan bay ahaayeen hadda alaayata jamac baa laga wadaa mufrad ma ina fii khalqi asamaawaati waalardi wakhtilaafi alleyli waannahaari laaaayaatin liuli lalbaab alaayata kullaha suuradda akhirkeeda laga gaaro wey marka aayaadkaasi aad waxay uga hadlayaan cirarka iyo dhulalka iyo sida loo abuuray habeenkii iyo maalinka marka dadka hallu caqliga ah way ku fakarayaanoo ilaahay jiritaankiisa iyo awoodiisay ku garanayaan kadibna allay adeecayaanay caabudayaan alimaam ibni xibbaan baa xadiidkaa wariyey waana xadiid xasana wa fii shahri ramadaana bisha ramadaan haddii la gaaro kaana hadyuhu nabiga dhaqankiisu wuxuu ahaa al ikhaara in la badiyo min anwaaci alcibaadaati cibaadaadka nuucyaashooda kala duwan in la badiyo yukthiru waa badinayay fiihi ramadaanka dhexdiisa min asadaqati ayuu badinayay iyo walixsaani dadka in loo ixsaan sameeyo iyo wa tilaawati alqur-aani qur-aanka in la akhriyo iyo wasalaati salaad in la tukado iyo wadikri alla in la xuso iyo walictikaafi in la ictikaafo masaajidka lagu nagaado wa fi tadawuci sunnada dhexdeeda kaana sala allahu calayhi wasalam nabiga ilaahi wuxuu ahaa yasuum mid sooma xataa yuqaala ilaa la yidhaahda laa yuftiru maba afurayo wayufdiru waa afuri jiray xataa yuqaala ilaa laga yidhaaha laa yasuumu maba soomayo wama stakmala siyaama shahrin bil soonkeed nabigu ma dhammaystirin hayra ramadaan ramadaan aan ka ahayn wamaa kaana yasuum mana soomi jirin fii shahrin bil dhexdeed akara wax ka badan mimaa yasuumu waxa uu soomaya fii shacbaana bisha shacbaan la yidhaha si gooni ah ayuu soonka nabigu sala allahu calayhi wasalam sunnadaa u badin jiray xadiidka bukhaari iyo muslim baa soo saareen arrinkaa ka waramaya wa kaana rasuulka ilaahay wuxuu ah yataxaraa mid dadaala siyaama yowmi ithnayn waalkhamiis maalinka khamiista iyo maalinka itniinta soonkoodana wa-aad buu ugu dadaali jiray si gooni ah ayuu ugu dadaali jiray wa fii qiraa'ati alqur-aani qur-aanka akhrintiisa kaanad qiraa'atuhu waxay ahayd tartiilan kala dhig bay ahayd laa haddan boobsiis ma ahayn oo yacnii qur-aanka la iska dureeriyo walaa cajalatan degdegna ma ahayn bal qiraa'atan bay ahayd qiraa'adaasoo mufasaratan kala dhigdhigan xarfan xarfan u kala dhigdhigan wa kaana wuxuu ahaa yuqadicu qiraa'atahu qiraadiisa mid googooya aayatan aayatan aayad aayad aayadan buu akhrinayaa madaxa aayaddu ku istaagaya wuu goynaya wa kaana rasuulka ilaahay wuxuu ahaa yamuddu mid madax cinda xuruufi lmaddi xuruufta madka markii la gaara wuu madayay fayamuddu wuu taagaya arraxmaan ayuu madayay wayamuddu waa madaya alraxiim ayuu madayay wa kaana rasuulka ilaahay wuxuu ahaa yastaciidu billaah allah mid ka magangala min ashaytaani shaydaanka ayuu ka magangelaya allah shaydaanka alrajiimi ee naxariista ilaahay laga fogeeyey fii awali qiraa'atihi qiraa'adaysa bilowgeeda ayuu shaydaanka ilaahay ka magangelayay fayaquul rasuulka ilaahay wuxuu dhahayay acuudu billaah allah ayaan magangelayaa min ashaytaani shaydaanka ayaan ka magangelayaa shaydaanka alrajiimi ay almarjuum can raxmatillaah allah naxariistiisa laga fogeeyo malcuunka ilaah ka magangelaysa waswaas iyo waxaas inuu kaaga rido qiradii kaa qaldow ama maaragtay ikhlaaskii kaa baabi'iyo ama wax kale kugu mashquuliyo wa rubbamaa waxaa la arkaa kaana inuu ahaa rasuulka ilaahi yaquulu mid yidhaahdaa allahuma innii acuudu bika min ashaytaani alrajiim min hamsihi wa nafqihi wa nafsih allaahuma allahyow innii aniga acuudu bika waxaan kaa magangelayaa min ashaytaani baan kaaga magangelayaa shaydaanka alrajiimi naxariista ilaahay laga fogay min hamsihi waalidiisaan kaa magangelaya junuun uu igu rido ilaa macaasida dadka qaar buu ku waalaa oo qofku inuu fiyooha ma moodid macaasida qaabka u samaynay waa ku waalanyi shaydaan baa waalay wanafkihi kibirkiisaan kaa magangelayaa iyo santaagiisa inuu igu ridow iyo wa naftihi shicirkiisaan kaa magangelayaa ile shicirya waxaa jira gaalnimo iyo balaayo sharxayo shaydaano dadka lagu jiito oo lagu baadiyeeyo wa kaana lahu sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay waxaa u ahaa xisbun xisbi iyo qayb qur-aanka ka mid a oo yaqra-u uu akhrinayo oo walaa yaqhullu bihi uusan dhimaynin xisbi gooniyuu lahaa maalin kasta qur-aan qadaran oo akhrinayo uusan ka tegaynin qof kasta ruux kastao muslim marka waxaa laga rabaa inuu samaysto xisbi iyo qur-aan joogto ah oo maalinkii qadar ka mida u akhrista wa kaana rasuulka ilaahi wuxuu ahaa sal alla aleyh wasalam yaqra'u lqur'aana qur-aanka mid akhriya qaa'iman xaaliyo mid taagan waa qaacidan xaaliyo mid fadhiya mudajican xaaliyo mid jiifa wa mutawadican xaaliyo mid weyse qaba wa muxditan xaaliyo midaan weyse qabin walam yakun mana ahan yamnacuhu inuu ka mancinayo min qiraa'atihi qur-aanka qiraa'adiisa ilaljanaabatu mooyaane zaadulmacaadka ayuu hadalkaasi ku yaalaa ibnu qayim ayaana hadalka iskale inta badan wa huwa sala allahu calayhi wasalama nabiga ilaahay qudwatun dayasho weeye fii dikri illaahi casa wajalla allah xuskiisa ayuu dayasho ummadda ugu yahay faqad kaana nabiyu sal alla aley wasalam nabiga ilaahay wuxuu ahaa akmala alkhalqi khalqiga midka ugu dhammaystiran dikran lilaahi casa wajalla xus ilaahay la xuso isagaa ugu dhammaystirnaa wa kaana yadkuru llah allah ayuu xusi jiray fii kulli axyaanihi waqtiyadiisoo dhan waqti uusan allah xusayn maba jirinba maxaa lagaa rabaa inaad wakas waqti kasta ilaahay xusto qaa'iman xaal yahay buu ilaahay xusaya mid taagan wa qaacidan xaal yahay mid fadhiya ayuu allah xusay wa maashiyan xaal yahay mid soconaya ayuu allah xusay wa raakiban xaal yahay mid gaadiid saaran buu alla xusayo salaaduuba tukan jiraba wa saa'iran xaalu yahay mid socda ayuu ilaahay xusayey wa naasilan xaalu yahay mid meel degayba alla xusayey adigana sidaasoo kale lagaa raba inaad noqoto qaafil ma-ah maxaa yeele digrigu carabka ka soo baxaya xilli kastaa ilaahay xusi karta qur-aan baad aqrin kartaa tasbiix baad aqrin kartaa tahliil baad aqrin kartaa waxa weye takbiir baad aqrin kartaa qur-aankii baad aqrin kartaa salligii nabiga sal allahu aleyhi wasalam baad aqrin kartaa xilli kasta ilaahay inaad xustaa wax culaysa kuguma ahan wadacaa rasuulka ilaahay wuxuu ugu yeedhay ilal iqtidaa'i bihi in looga daysado fii salaatihi salaadiisa iyo wa siyaamihi soonkiisa iyo wa zawaajihi guurkiisaba in looga daysado facan anas bni maalikin radia allaahu canhu qaala anas baa wuxuu yidhi jaa halaathatu rahdin saddex qof baa yimaadeen ilaa buyuuti aswaaji nnabiyi sala allahu calayhi wasalam nabiga ilaahay xaasaskiisa guryihiisa yimaadeen yasaluuna xaalay weydiinayaan can cibaadati nabiyi nabiga cibaadadiisa sala allahu calayhi wasallam wax ka weydiinayaan falamaa ukhbiruu markii loo sheego linabu saasuu u cibaadaystaa ka'annahum abayagoo taqaaluuha yaraystay ay ictabaruuha u arkay qaliilatan inay tahay mid yar saasay u arkeen faqaaluu markaasay waxay isku qanciyeen hadalkan soose waxay yidhaahdeen waina naxnu xaggee baan ka joognaa min annabiyi sal allahu aleyhi wasalam qad qad qufira lahu waa loo dhaafay maa taqadama min dembihi dembigiisa wixii hormaray baa loo dhaafay iyo wamaa ta'ahara marka annagu isku mid ma nihine anagu waa dembi badannahay aan arrintaa ma jirta aan badin qaala axadun midkood baa wuxuu yidhi amaa ana aniga fa innii aniga usalli leylatan tukanaya habeenkii oo dhan abadan weligay habeenkii oo dhan salaad baan u taagnaa wa qaala aakharu mid kale wuxuu yidhi ana asuumu dahra xilliga dhan baan soomayaa waqtiga oo dhan maalmo iyo habeen iyo sannadyo iyo bilo kulli waqtigao dhan walaa uftiru mana afuray wa qaala aakharu mid kale wuxuu yidhi ana aniga actasilu nnisaa haweenkan ka fogaanayaayo falaa tasawaju abadaa weligay ma guursanaya mid kale yidhi fa jaa rasuulullaahi rasuulka ilaahay baa yimid sala allau caleyhi wasalam ilayhim ayagii buu yimid faqaala wuxuu yidhi antum adinka aladiina kuwii miyaa tihiin qultum yidhi kadaa wakadaa sidaa iyo sidaa nimankii yidhi soo adinka maahan amaa wallaah allah ayaan ku dhaartay innii aniga la akhshaakum lilaah allah midka idinkuga cabsida badan baan ahay wa atqaakum lahu idinkuga cabsida badan walaakinii hase ahaatee asuumu waa soomaya wa uftiru waa afuraya anaa allah idinkuga cabsi badan anigana sidaa ma yeela wey waan sooma waa afuraa wa usallii waa tukadaa wa arqudu waa hurdaa wa atasawaju nnisaa haweenkan guursadaa faman raqiba can sunnatii sunnadayda qofkii iska naca falaysa minii iga mid maahan tashadud marka lama ogola fi lcibaada waa in dariiqii nabiga sal alla alay waslam aad fiirisaa xadiidka bukhaariiyo muslim baa soo saaray qaala bnu xajar wuxuui raximahullah isagoo xadiidkan tacliiqinaya qowluhu faman raqiba can sunnatii falaysa minii ay macnuu waxa weye man taraka dariiqatii qofkii ka taga aniga waddada aan maray wa akhada qaada bidariiqati hayrii wadda aniga aanan marin wadda dad kale ay mareen falaysa miniga mid maaha wa dariiqatu nabiyi sala allahu calayhi wasalam nabiga waddadiisa alxanafiyatu alxaniifiyatu ee loo nisbeeyey baadilka leexashada asamxatu ee sahlan fa yufdir waa afurayaa wey dariiqadaas liyataqawaa si ugu xoogaysto cala asawm wayanaamu waa seexanayaa liyataqawaa si ugu xoogaysto cala alqiyaami istaaga habeenkii u istaagay wayatasawaju waa guursanayaa likasri shahwati shahwadiisa inuu ku jabiyo wa icfaafi nafsi naftiisa uu ku dhowro wa takhiiri nasli iyo macnaa waxa taranka inuu badiyo intaasoo fawaa'ida wa filxadiidi waxaa ku sugan dalaalatun wax ku tusinaya calaa tatabuci axwaali akaabir dadka waaweyn xaaladooda in la baarbaaro bal dadkaas ay u cibaadaystaan iyo xaaladooda waxa ay tahay lita'asii biafcaalim si afcaashooda loogu daysado wa anna man casama calaa camalin qofkii camal go'aansada inuu sameeyo camalkaasoo birin wanaagsan waxtaaja ilaa idhaarihi inuu muujiyana u baahdo xaysu meel ya'man riyaa uu aamin ka noqonayo lam yakun daalika arrinkaasi ma ahaanayo mamnuucan ilragmacnaa way sheega arrinka waxay saasaan yeelaynaa way muujisteen fatxubaariga ayuu hadalkaasna ku yaalaa marka kelimadeena intaan baan ku ekaynaynaa darsigan halkan buu loogu egyahay wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astakfiruka waatuubu ilayh wsala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed